haddaba dhinaca kale waxaan la xidhiidhnay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor ciise kayd maxamuud oo ku sugan maraykanka si uu uga jawaabo hadalka wasiirka maaliyadda ee jabuuti maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ciise kayd wuxuuna weydiiyey sida uu u arko hadalka wasiirka maaliyadda ee jabuuti
wallahi wax dee dhibaato ah oo aynu aragnaa ma jirto somalilan kolley dayada danteeda wixii wadan ayaa ayada ka tashataa aan aqoonsado oo wasiirku ma jirto waan gartay laakin wuxu uhi waxa wanaagsanaan lahayd in laysla socodsiiyo oo iyadoo tamar intaa leeg lagu bixiyey shirkii ka dhacay jabuuti haddana si fudud ay somalilan u tagtay dhinaca etoobiya waan ka xunay runtii si fudud umaanaan tagin arrintan somalilan iyo ethiopia shirka jabuuti ka hor waxay aan ka shaqaynaynay weliba anigu wasiirka arrimaha dibadda ahi aan kasii shaqaynaya afar bilood afartii bilooda ka horreysay shirkii jabuuti ee faygaroobay ay isugu yimaadeen madaxweynaha somalilan iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha jabuuti marka shirkii markuu faygaroobay anigu maan joogin saad aragteen oo anigu waxaan ku maqnaa addis ababa markaasi oo aan sii gogol dhigaya horeydan kasii shaqaynayay kulankaas taariikhiga ah ee apple kowdeeda twenty twenty four oo siaan kuu sheegay aanu hore uga sii shaqaynayn badan marka markii kulankii jabuuti uu failgaroobay reaction may ahayn oo kulankii jabuuti failgaroobay aynu etoobiya tagna may ahayn waxaana waxay ahayd wax socday intaasoo bilood oon aada anigu uga shaqeynayay iyo madaxweynaha dalka marka madaxweynaha dalkana de waxa loo dhaariyey in wax waloo danta iyo ummadda somalilan u dana inuu mar walba yeelo isagoona cid dala kala tashan marka shaqadii loo igmaday ee u dhaartay uu madaxweynuhu sameeyey taasaan markaa doonaya inaan fahamsiiyo waan gartay ha wasiirka reer jabuuti elias muuse dawaale wuu caddeeyey in somalilan iyadu u leedahay awood in danaheeda wixii ku saabsan ay ay samaysato hase yeeshee haddaynu dib ugu noqonno shirkii jabuuti ka dhacay ee madaxweynayaasha somalilan iyo soomaaliya madaxweyne ismaaciil cumar geelaha jabuutina uu ka ahaa dhexdhexaadyaha markii shirku saa u dhammaadayba waa la aad baa loo bogaadinayo dadku way u riyaaqayeen oo wax weyn baa laga filayay marka tegidda somalilan ee etoobiya miyayna ahayn arrin soo booda ah say adiga maarata aragtidaada maya san kugu sheegay soo baddo may ahayn oo afar bilood baan kasii shaqaynay baan kuri ka hor shirka jabuuti waxaan wax sii yaalay weeyaan in somaliland etoobiya somaliland ay etoobiya ay somaliland aqoonsato oo m o u la saxeixo afar bilood ka hor shirka jabuuti ayaanu ka shaqaynaynay weliba anigu aan gaar ahaan wasiirka arrimaha dibad ahaan aan kasii shaqaynayay shirkii jabuuti ka dhacayna wax la taaban kara runtii mu ahayn wax lagu heshiiyeen may jirin un technical committees umaa markii dambe la sameeyey waad arkeysa waxaa saxeexayay wasiir kaahin wasiirka arrimaha dibad gudaha ee somaliland ayaa saxeexayay marka wax wax ku oolaya halkaas kamay soo bixin kadibna de shaqada joogtada ee madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland loo dhaariyey ee xafiiska u joogo ee ah in aanu ka nasan danta somalilan iyo howlaha somalilan ayaa uu markiiba markaa u tegay lakiin reaction ma aha ka yimid shirkii failgaroobay jabuuti ka yimid reactionkiisa uma u tegin waxaan wax noo sii diyaarsan may ahaayeen waan gartay hadda maxaad ku qiimeyn kartaa xidhiirka somalilan iyo jabuuti wallahi somalilan jabuuti ma aha waa dad isku isku dad ah isku dhul ah isdalay haba yaraatee wax dhibaato ka jira xiriirka somaliland iyo jabuuti ma arko inay jirto waxaan filayaa dadkan waa dad ilaahay isbaday oo xuduud wada leh oo integration iyo wax walba isweydaarsi wax walba ay ka dhexeeyaan waa dad mar walbaba dee aan la kala saari karin waa ulaya diirkii somaliland iyo jabuuti waan gartay ugu dambayntii mudane wasiir xagguu marayaa isafgaradkii somalilan iyo etoobiya wuxuu marayaa meel aada iyo aada iyo aada u wanaagsan herar buu kala leeyahay m o u baa la saxeexay technical committees baa la saaray marka sidii loogu talagalay buu u socdaa wax walba aada bay wanaagsan yihiin aad iyo aad baad mahadsantaan kaaga mahad celinaya waraysiga aad baad mahadsan wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland doctor ciise kayd maxamuud oo u warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a